جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku gohenan waxaa ka mid ah iskahorimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale bahdil xooggan u geysatay kooxda riddada soomaaliya iyadoona dhanka kale sheegtay suuragalnimada in soomaaliya uu ka qarxo dagaal u dhexeeya masar iyo itoobiya wilaayada bakool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi shirkadda diyaaradaha kenian aires ayaa shaacisay inay gebi ahaanba joojisay duulimaadadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho kadib markii uu sii xumaaday amniga eerboorka magaalada caasimadda ee soomaaliya wilaayada mudug ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaanadii laga saaray cadowga allah ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ku dhowaad boqol isugu jirta salaadiinta iyo waxgaradka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ugu beegan tahay sideedda rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagiyo dhan iskahorimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaa saaka ka dhacay iskahorimaad xooggan oo u dhexeeya maleeshiyaad murtadiin ah oo ka kala amar qaata maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay hiirshabeelle iyo midka ashaadaladirarka ah ee la magacbaxay hiiraan state dagaalka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah iyo dad shacab ah waxaana weli magaalada ka taagan xiisadda u dhexaysa murtadiinta garabka murtadiinta la magacbaxay hiiraan state ayaa guul ka sheegtay dagaalka saaka ka dhacay magaalada beledweyne dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale bahdil xooggan u geysatay kooxda riddada soomaaliya iyadoona dhanka kale sheegtay suuragalnimada in soomaaliya ka qarxo dagaal u dhexeeya masar iyo itoobiya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaas ee noo haya taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa bixiyay wareysi cusub oo uu kaga hadlayo xaaladda soomaaliya iyo xiisadaha ka aloosan geeska afrika wareysi soconayay ilaa saddex saacadood ayuu gaalkan dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladda gobolka kaga hadlay waxaana wareysigan kusoo hadal qaaday suurtagalnimada in dagaal u dhexeeya masar iyo etoobiya uu ka dhaco soomaaliya
andanduu maya marnaba arrimahan dib u dhac kuma keenayaan qorshayaasheenna qaar ka mid ah waddamada bilaabay in ay ka shaqeeyaan danahooda qaran waxa ay isticmaali doonaan habab aan wanaagsanayn si ay u xaqiijiyaan danahooda iyaga oo cadaadis saaraya kuwa kale faragelinaya arrimaha gudaha ee dalal kale daciifinaya dadyow kale si ay iyagu u xoogaysan karaan dadka kalena u daciifiyaan taasina weligeed guulaysan mayso dadku hadda waxa ay leeyihiin etoobiya dagaal bay la gelaysaa masar halkee ayaan masar kula dagaalamaynaa ma ciidankooda iyo hubkooda ayay diyaarado ku soo daabulayaan si ay noola dagaalamaan tani ma ahan qiimeyn sax ah haddii qorshaha masar uu yahay in ay hub siiso xasan sheekh si uu noola dagaalamo mar kale ayuu fadeexiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya oo uu ku sheegay inuu hirar dab ah ku ciyaarayo isagoo aan garanayn cawaaqibta uu ka dhaxli doono tan xigta hadda qof kasta oo isku dayaya in uu hub siiyo fallaagada etoobiya oo doonaya in uu naga dhigo inaan isdilno qof walba oo hubkaas ku weerara dalkiisa waa khaa'in horey waxaan u soo aragnay khiyaanooyin noocaas ah oo taariikhda ku jira khaa'iniinta waa in la baabi'iyaa ka hor inta aan xasan sheekh la baabi'in khaa'iniintu waa qurun waa in laga takhallusaa ka hor xasan sheekh waana taas sababta aan diiradda u saarayno dalka inta aan hawshaas ku guda jirno waa in taxadarkeenna aynu qabnaa naguma jirto qiimeyn ah in xasan sheekh hubka uu hadda haysto uu u adeegsan doono in uu ku soo weeraro etoobiya wuxuu hadda sheegayaa inuu caawin doono khaa'iniinta ku sugan etoobiya annaga uma baahnin khaa'iniinta jooga soomaaliya waxaan gudaha soomaaliya ku leenahay saaxiibo u sheegi doono in uu joojiyo waxa uu faraha kula jiro iyo saaxiibo isaga weerar ku qaadi doono haddii uu isku dayo in uu nagu soo duulo sababtaas darteed marka aad qorsheynayso in aad dal kale farageliso waa in aadan qiyaasin in aad adiga keligaa faragelin doonto waxaan ku siinayaa tusaale cad siyaad barre etoobiya ayuu ku duulay sax maxaa dhacay kadib markii uu nagu soo duulay soomaaliya oo dhan way burburtay waxa hadda etoobiya lagu samaynayana ma ahan wax u wanaagsan midnimada soomaaliya waxyaabaha uu ka shanqariyey waxaa ka mid ah in waxaanu jirin uu kasoo qaaday kooxda ridada wuxuuna ku tilmaamay nidaam aada u liita oo aan sugi karin ammaanka hoggaankiisa
ninkaas ma ahan qof awood u leh in uu dagaalamo waa in uu marka hore ilaaliyaa muqdisho ka hor inta uusan soo hawaysan in uu innaga nala dagaalamo maalin waliba dad ayaa ku dhimanaya muqdisho marka hore waa in uu kursigiisa difaacdaa marka hore ha ilaashado kursigiisa annaga oo etoobiya ah waxaan soomaaliya u joognaa si aan u caawinno isaga isaga ayaanu u baahan in uu naga caawiyo sidii uu u xoojin lahaa awooddiisa waraysigan iyo hadallada ka dhanka kooxda ridada ee hogaamiyo xasan gurgurte ee ujeediyey taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa ku biiraya silsiladaha ihaanada iyo bahdilaada ah ee kooxda ridada ay kala kulmayso etoobiya oo ah midda ku faantaa inay dhistay kooxdan muqdishona ku ilaaliso mahadsanid xaaris wilaayada bokool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaano hoostaga degmada teeglow ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay maktabka sakaawaadka wilaayada bakool uu waday qaybinta xoolo geel iyo ari isugu jir ah oo qayb ka ah mashruuca kubcinta dhaqaalaha ayaa dhowaan munaasabad ka dhacday degmada tiyeglo waxaa tiroo xoolo ah lagu guddoonsiiyey toddoba qoys oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow ilaa shan qoys oo ka mid ah dadkan ayaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka laba ka mid ahna nasiibkooda ku heleen min shan neef oo geel ah markii ay la wareegeen xoolihii loogu talagalay ayay la hadleen warbaahinta andalus waxayna bacdallaahi u mahad celiyeen mujaahidiinta
madkaerman dhaahir hotiyaglu soddon shan neef irin eh yaliisay muslimiinta isa inqaalmayt hoolay may dhahay tumun ionayo siyeed neef irin eh lamabsameenaad lamhalaad wiin ilaa ma aaran eh yoo degdo ku dhiibi madi horaan gaalay labaatoma diiray afanafar dhiibi jeray shibankii gaa dhammaaday riid haal shiibsaad nagadi haanga riidaatu oor hanaanaysahay maasha allah maasha allah muslimiinta ilaahay garab shukala gaala ilaahay noo dhibiy bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacayma baa leeraayay moxamed xuseen ibraahim abaa joogahe degmada tijeglow yaaroow kollegiyaga may buu ahaa hoole ering e yaa meylinanisi anmay baa liisiyay maarne soddon iyo shan neef ering e yaa liisi ilaah kama xadsan thumma amdaad kadib xarakaatu shabaab mujaahidiin yaa kama xadsan muslimiinta gacanto ilaahay kor kuweel inti odoba ilaahaya ni dhugka siiya ilaahay may buu ahaa antuuqan nin kale waa ilinasi mayba waa ilaahay oo may buu ahaa nin barkaa ni ilaahay kuweel yaa ilaahay weydiisadaan laanki hadhiibay may buu ahaa hoola u haanga hoolashayna ilaahay may buu ahaa in ziyaadi حركة كل إلهي ما يبغيون ميزان جو آخر آخر إلهي ما يبغى أنك أول صاحي بسم الله الرحمن الرحيم degmada tijeelo baka sogonay magaagay waa siduu saawriim waa soddon ishan neef eryalisi anti mooradii hokubati alihii may leerahay anka kaalmey anti bii siiday may leerahay yilitooshin ilaahay yoon adduunya aakhir an kaalmey anin ilaahay walbarakaysan adduunya aakhir horumarka diirow diin laga helaw aakhiraad miisan laga kaseedow liinka ku hufiyaan ilaahay anin iinku weera horta lanko danyaro uskuntoosuno baadi degan ahay geega dadkoonle mujaahidiinta muslimiinta ilaahay diintis garabshe oroodye yo ilaahay keel insha allah kaalmo ka heli ma ilaahay ku tuugey waana ku rajeey an muslimiinta diinta ilaahay korsii gaalaada ilaahay hoosanaga walaa wasalaamini anoo geeka maantan oo xidda tiyeelo degmada yeeshan neef geele yala iisay maanka maadsanaa mujaahidiinta al-shabaab ilaahay barkaay gacantee kololaha saar gaaladan alaha dhibi maba kale gamaasnay anoo shangeel lacasiy oo duurka la galaw anin ilaahay inbarakaay mujaahidiintana ilaahay habarakaay gaalada alaha dhibi murtadiinta gaaladii alaha dhibi qaybtan ayaa noqonaysa midii ugu dambeysay ee mashruuca kubcinta dhaqaalaha ee laga fuliyey deegaanada wilaayada waxaana wadarta guud ee dadka sanadkan ka faa'iidaystay ay gaarayaan soddon qoys waxaana xusid mudan in sanadkan boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ay si weyn uga faa'iidaysteen sakada xoolaha mahadsanid cabdiqani shirkadda diyaaradaha kenyan airis ayaa shaacisay inay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada muqdisho kadib markii uu sii xumaaday amniga eerboorka magaalada caasimadda ah ee soomaaliya warbixintaasi waxaa inoo hayaa walaalka nuur cali warsame abusheyba war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda silbiyadda kenya ayaa lagu sheegay in la joojiyey dhammaan duulimaadyadii ay shirkadda diyaaradaha kenya ku imaan jirtay dalka soomaaliya madaxa hay-adda diyaaradaha rayidka ee kenya ayaa war-saxaafideed uu soo egeysiyey wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gaadiidka iyo safiirka kenya ee soomaaliya wuxuu ku sheegay in gebi ahaanba ay xukuumadda nairobi laashay duulimaadyadii ay diyaaradaheedu ku tegi jireen magaalada caasimadda ah ee muqdisho kenya waxay sheegtay inay ku hanweyneed baahinta duulimaadyadeeda soomaaliya balse taas suurtagal ay noqon weysay sababo la xiriira caqabadaha ganacsi ee soo wajahay xukuumadda kaafiradda kenya ayaa sababtay u joojisay duulimaadyadeeda soomaaliya ku sheegtay caqabado shaqo iyo danta diyaaradaha kenya inkastoo shirkadda duulimaadyada kenya ay dowladdu gacanta ku hayso ay joojinayso safaradeeda soomaaliya laga bilaabo afar iyo tobanka oktoobar labada kun labaatan iyo afarta haddana tobanaan ka mid ah diyaaradaha kenya ee sida gaarka loo leeyahay ayaa maalin walba maanduuryaha qaadka ka soo dejiya inta badan magaalooyinka soomaaliya maanduuryaha qaadka kenya oo murtad xasan gurgurta uu taageero weyn siiyey ayaa ilo dhaqaale u ah beeralayda kenya halka uu halis caafimaad iyo burbur dhaqaale ku yahay shacabka soomaaliyeed mahadsaned abusheyba wilaayada mudug ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaanadii laga saaray cadowga allah ee wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xamlatu irshaadu alanaam ilaa sabiili salaam ayaa ah xamlad dacwi ah taas oo ka socotay muddo lix bilood ah deegaanadii uu cadowga allah ku soo duulay oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug xamladan ayaa waxay isugu jirtay mid wax lagu barayo dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanadii laga xoreeyey cadowga allah shucuubta muslimiinta ee ku dhaqan magaalooyinka iyo deegaanada xamlada ay ka socotay ayaa waxaa ka mid ah camaara bacaadweyn caad shabeelow qaycad iyo qoriley xalaqaadka masaajidada ayaa noqday kuwa camiran xilliyada maalintii ah waxbarashada ka socota masaajidda iyo madaarista ugu dambayntii xaflad lagu soo gebagabaynaya xamlada dacwiga ah ayaa waxa ay ka dhacday camara iyadoona la guddoonsiiyey ardadii kaalimaha hore ka gashay imtixaanka abaalmarino xafladda lagu soo afmeeraya xamlada waxaa ka soo qayb galay culimaa'udiin macallimiin nabadoono iyo waxgarad nabadoonnada ka hadlay xafladda gebagabadeeda ayaa waxaa ka mid ahaa nabadoon cali siciid iyo nabadoon axmed foolfooley oo ku booriyey barashada cilmiga sharciga ah waxaanu mar kale u mahad celinaa dadkii ayaguna intaa lixda bilood muddada lixda bilood ah soo qaadanayay duruusta cilmiga ah oo kala gedisan ama miyiga joogay ama magaalada joogay waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay idinkana miisaanka xasanaadka alla idiin saaro runtii qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilaahay markuu leeyahay ma sinaa looga macnaha ilaahay ma siman yihiin ma sina waay meeshaas macnaha waa ma sinaa ku jirta waxaa waaye dad wax baranaya iyo dadka wax baranayn ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala bacdama allahna waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin hadday heer xaraka tahay iyo hadday heer gobol tahay iyo hadday heer degmo tahay waa mahadsantihiin bacdama allaah oo soo abaabulay dowladan diiniga ee lixda bilood socotay waxaan kaloo mahad celinaynaa ardadii ayaguna intaas soo dhabar adeygay oo galabta qaybino horteenna fadhiso qaybana ay ka horreeyeen iyo culummadii intaas ayaguna u dhabar adeegtay waa mahadsanyihin bacdama allah ugu dambayntiina waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa kelimad dardaarana ka jeediyey goobta xamladii wakhtiga dheer socotay lagu qaaday deegaamadii cadowga ilaahay uu qabsaday lagu suulinayay baktigii iyo wasaqdii iyo wixii qurunka ahaye uu ka tegey ma garanaysaa cadowgii ka tegey lagu suulinayey maanta waxaan joognaa xamladaas xafladdeedii aan joognaa xamlada waxay ahayd dowro socotay daa lix bilood shicaarkeeduna ahaa balliquu cannii walow aaya magaceeduna ahaa irshaadu alanaami ilaa sabiili salaam intaa kadib culummadii dacwadaas qaybta ka aheeday ama xooggeedaba laheeday tay wakhtigoodii ku bixiyey ardadii ayaguna dhabar adeygay wakhtigooda bixiyey ka faa'iidaystay ayagana sida hagarla'aanta ma garanaysaa uu juhdigooda u bixinayey ayagana waan u mahadcelinaynaa xamladan ayay si diiran u soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug mahadsaned cabdiraxiim maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ku dhowaad boqol isugu jirta salaadiinta iyo waxgaradka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi warbixinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan waxaa loogu magacdaray saxaabiga sacad ibnu mucaad waxaana shicaar looga dhigay irkab macana walaa takun maca alkaafiriin waxaa dowrada loo qabtay ku dhowaad boqol ka mida nabadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka beesha harin oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay muddo ay dowrada socotay kadib waxaa lagu soo gebagabeeyey degmada labaatan jirow waxaana gebagabada dowrada ka qayb galay culummo iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmadan labaatan jirow oo dowradan u qabtay hoggaanka dhaqanka beesha harin waxaa dowrada lagu qaadanaya duruus kala duwan oo diini ah sidoo kale waxaa barbar socday kulamo kale oo waxgaradka ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow kuwaasoo looga hadlayay ka qaybgalka dagaalka jihaadka ee lagula jiro cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka suldaanka guud ee beesha harin iyo qaar ka mida samadoonadiisa ayaa ka warbixiyey duruustii ay qaateen muddadii dowrada ay u socotay kadib munaasabad dowrada lagu soo xiriyay oo ka dhacday gudaha degmada labaatan jirow ikhwa jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala sida kulli adig la dareemahay dowro intay maalmo socotay yaa insha allahu tacaala marka maybo ah ilahi subxana watacaala in suurta geli oo gebagabadiye dowladaas oo intay lanqowday arda marka maybo samadoomada beelo reer hareen samadoomadaas oo intay tiradii oo diirayaan sagaalan iyo shan qof dowladda kulley magaashan mayba leeray saad ibnu mucaad iyo leere shacaarkan marka mid iyo irka macana walaa takum maca alkaafiriin sidoo kale bankishaan dowladaas mayba socotay dhowr maalmood iyo socotay dowladaas ontay hadaaftii marka maybo in ontay muslimiinta diintiyo marka maybo hadday baradan maalamahan dowladeen soo bisada horey balanshaadi waana mayba insha allahu tacaala dadka lanqogolinoo haynayna dadkii muqabadii ama samadoonyaalkii beelo reer harin jir ahaan waaba suldaanka ba sheegi shaqsigayna mayba kumid ah hadee kuma dadka mas-uuliyiinta kamid ah iyaba magaasha kufaadalahay jazaakum allahu khayran waan wabadan ana ku faa'iidni ilaahay ma weydiisanayni in badan insha allahu tacaala liifahanuni wala un ajara antu waana madinala min baaka ama kutubadi in ilaahay macnaha ajari hasanaad noosan ilaahay baa kajiyaan macnaha kumaadalaw sanadoolada magaagayni meeraa maxamed axmed macli ibraahim mayba waa runtii xujini niyoodi ikhwani jazaakum allahu khayr suldaankeeni xujini niyoodi maadaama dhan kasta untakood mas-uuliyad saarnaaytay oo way baaho dalkiisu mas-uulkahaay himidiisuna xujadii laka oogi isa deersiyo yana niidoogi marka insha allahu tabaaraka watacaala maysan lanaan artay nabtool ala min dirdaalambay ini ununa xujadaas ka oognaan umadi una mas-uulkahaay nano gedaalaha ku tarneen an abi namrata qaala xadathanii man samica khudbata rasuulillahi sala alla alayhi wasalam fi wasadi ayaami tashriiq faqaal yaa ayuha annaasu ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى dowradan ayaa qayb ka ah dowraad taxan ah oo muddooyinkii dambe wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay ugaasyada salaadiinta waxgaradka iyo cuqaasha qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada mahadsaned abu xasaan ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo loogu magacdaray saxaabigii maalqabeenka ahaa ee cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu shicaarkeedun uu ahaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin waxaa si isku midda ugu wada faa'idaystay guud ahaan ganacsatada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa lahaa iskudabaridka dowradan loo qabtay ganacsatada degmadaasi waxayna socotay muddo siddeed maalin oo xiriir ah iyadoona ganacsatada ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayb ka ah beyca iyo kutubo kala duwan oo sharci ah iyo muxaadaraad haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iidaystay dowradaas oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus kuwaasoo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyo waxyaabihii ay faa'ideen bismillaah magacayga waa usaama oo jooga degmada jamaame waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool degmada jamaame waxaa noo socotay dooro sideed maalin dooradaas magaceedu wuxuu ahaa abdiraxmaan ibni coof shacaarkeedana wuxuu ahaa ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun kutuba aan ku qaadan waxaa ka mid ah arkaanulbeyc iyo kutubka adduruus ulmuhima licaamat lumma haddana waxaan waxyarka akhrinayaa kutubka adduruus ulmuhima alcilmu cilmiga almunaafi diideyso liljahli jahliga waalyaqiinu runta almunaafi diideyso lishaki shakiga magacii waa cabdiqaadir cumar ee ku nool degmada jamaama gaar ahaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa muddo aan ku wada jirnay dooro diini ah ee noo qabatay maktabadacwa ee dowradan waxaan ku qaadanay duruusulmuhima iyo arkaanulbaac marka halkan waxaan ka akhrinayaa adduruusulmuhima licaamati lumma addarsu saabic arkaanu salaa arkaanu salaati wa hiya arbacata cashar waa afar iyo toban alqiyaamu maca alqudra wa takbiirat alixraam wa qiraa'at alfaatixa waalrukuuc waalictidaalu bacda alrukuuc waasujuud calaa acdaa'i asabca magacii waa asad nuur axmed ku nool degmada jamaame ka mid ah ganacsatada degmada jamaame waxaa noo socotay dowro siddeed maalmood ah ee noo qabtay maktabu dacwa waxaan qaadanay kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati alumma iyo arkaanulbayci waxaan ka tilmaama wax ka mid ah kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati alumma altaxallii biakhlaaqi almashruucati likulli muslimin waxyaabaha loo jeedaya qofka muslimka ah inuu ku dhaqmo wa minhaa waxaa ka mid ah alsidqu runta alamaanatu amaanada alcafaafu dhoorsanaanta alxayaa'u xishoodka alshajaacatu geesinimada alkaramu deeqsinimada walwafaa'u oofinta annasaahatu can kulli maa xarama allah inuu ka dhoorsanaado waxyaabaha alla uu xarimay dowrada waan codsanaynaa aad iyo aadan u codsanaynaa maxaa yeele dowradan wax badan ayaan ka fahamnay waxaan jecelnahay in nalagu soo celiyo mar walba magaceena axmed maxamed alxamdulilah ilaah waa mahad iska leh maktabu dacwa khayrlahasiyo wuxuu noo soo diyaariyey dooro oo muddo sitimaan iyo wax ka badan noo socotay degmada jamaame dowladdu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu coof kitaabada noola akhriyey waxaa ka mid ah ganacsatada degmada jamaame loo akhriyey kitaabka duruusulmuhima kitaab arkaanulbeec oo aad iyo aad ganacsatadan ugu fiican ilaahay kumadana iyo kitaabo badan oo hadda oo macnaha aan qaadanay oo aan ku faa'iidnay waxaan leeyahay marka mar walbo hanalagu soo celiyo dowladan marka waxaan leeyahay culummadii maktab dacwa ka mid ahaa oo noo akhrisay dowladan cashrada badan bixisay ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda aakharo allah u saaro annagana allah nagu anfaco wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka silsilada ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka jubbada hoose ay u qabanayaan guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh